Magaalada Garowe ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen laba boqol konton iyo kow arday oo dhammeeyey fasalka laba iyo tobanaad islamarkaana ka aflaxay iskuulka hoose dhexe sare ee Al-Xigma waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka iskuulka waalidiinta ardayda qalinjebinaysay macallimiin iyo marti sharaf kale cabdi xirsi maamulaha iskuulka hoose dhexe sare ee Al-Xigma ayaa ka warbixiyey marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjebisay xafladda lagu maamuusayo ardayda ka qalin bedelanaysa dugsiga sare ee alxigma sanad dugsiyeedka mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinaynaa mas-uuliyiinta iyo waalidiintaba iyo dhammaan inta kale ee soo ajiibtayba munaasabadda iyo xafladda sidii loo sheegayba waa xafladda gunaanadka iyo gebagabada ardaydii halganka dheer ku soo jidhay muddo labiyo toban gu ah oo ku soo qaatay noloshooda badankeedii waxbarasho ayuu ahayd xafladda ujeeddadeedu tirada ardayda ee ka qalin jabinaysa sanadka dugsiga sare ee alxigma waa laba boqol konton iyo kow arday oo ka kooban wiil iyo iyoieed gabdhood qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda uga habaliyey guusha ay gaareen iyagoo kula dardaarmay in waxbarashada sii wadaan doontaan labiyo toban sano kadib marxalad lay rabo idinku inaad isu wadaan waxaan rabaa inaan idiin sheego tala ay mudnaan lahayd afar sano kadib inaad maqashaan inaan maanta idiin sheego taladaas waxay tahay qofku keliya inuu waxbarashadii labiyo tobanka sanaa sii dhigto oo afar sanoo kale ku daro afar sanoo kale ku daro wax micnaha ma samaynayso laakiin bulshadu waxay u baahan tahay inay hesho dad xiraf leh xirfado leh dadkan meesha ay u jihaysteen meel ka duwan ee u jihayn kara waxaan u bixiyey mawduucaan ka qoray artikalah oo soo dhowaan aan soo baahin doona aan u bixiyey filashadii aan rumoobin taasoo aan uga gal lahaa labayo toban sano soo dhammaatay afar sano dhammaatay afar sano kala dhammaatay oo wax isbedela ilaa hadda aysan wadanka iyo dadku uusan ku dhicin marka inaydan filashadaa rumoobin aydan dhinac kaga biirin oo aad isbedel cusub la timaadaan oo dhanka xirfadaha iyo inaad u jihaysataan jaamacad inaad afar sano waraaqsaan oo kale aa u qaadataan micno badan ma soo gudbin doonto laakiin aad isbedel wanaagsan aad ku siyaadisaan xirfadiinna iyo sidoo kale inaad wax isbartaan wax badan jaamacadoodu kuma soo siyaadin doonaan laakiin wax waxaad ku soo siyaadin doonaan waa qofnimadiina isaad u aragtaan maadaama lagu jiro xilli adag in aan waaridka la dhibin qofkii awoodaa wuu awoodaa laakiin puntland ilaahay mahaddii ka sokow xilligan waxaa ka jira jaamacado bixin kara adeegii tacliin sare sidaa darteed inta aan awoodin ee fursad u heshaa inay dalka ka dhigtaan inaan waaridka la dhibin laga faa'iidaysto halkaasna dadaalka laga kordhiyo waxaan mar kale hambalyo u dirayaa ardada oo maantay aynu u joogno xafladooda farxadda iyo qalinjibintooda wakhtiga ma rabo inaan ku dheeraado waxaan raba inaan ardada hal kelmo kula dardaarmo waxa ubax u tihiin oo u soo baxdeen waa dalkan aqoonta caawa halkan u qalinjebinaysaan iyo waxbarashada kale inaad sii wadaan aad doonaysaan cidda aad wax kaga beddelaysaanna waa waddankan iyo dadkaan idiin muuqda wey seella adligeed waxaan idiinkula dardaarmayaa inaad dadaalka sii xoojisaan waxbarashadu hadday bilow idiin tahay welima maydaan soo gebagabayn heerarka kala duwan ee waxbarashada ee bachelarka ugu horrayso mastariska iyo b h d-ga le aad sii niyeysataan inaad waxbarashada halkaa ka sii wadi doontaan